بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه imaam lbukhaari waxa uu yidhi baabun haadaa kani baabun baab weeyaan man dacaa qofkii u yeeray qof kale liطacaamin cunto ugu yeeray fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa yacnii qof masaajidkii qof ku jiro ugu yeeray cunto oo soo bax cuntaan marka yaan sameeyey ama casumaadan qabaa yidhiyo sidaas uga waday masaajidka waman ajaaba minhu iyo qofkii ajiibay oo sidaa markaa yeelay oo raacay qofkaa qال الإmام الbخاaرiي رحimه الlه تaعالى xdثna cبdاللh بن يوسف وhو التiنيسiي qال أخبرnا mالك عن إسحاq بن cabdاللahi samca أنسا qاal وجدت النبي slى الlه عليه aلي وsلم nebiga ayaan arkay oon helay fi اlmasجidi masaajidka dhexdiisa ayaan ka helay macahu naasun iyadoo ay dad la jiraan faqمtu waan istaagay faqاala lii waxa uu igu yidhi arslka أbu طلxةa abuu dalxa miyaa ku soo diray abuu dalxa oo hooyadiis qabay zayd ibnu sahal miyaa ku soo diray buu leeyahy nebiga sal ly slam qultu nacan baan idhi haa fa qaala waxauu yidhi liطacaamin cunto miyuu kuula soo diray qultu nacan baan idhi haa fa qaala waxa uu yidhi uu ku yidhi liman macahu dadkii la jiray quumuu kaca faindalaqa nebigii waa tegey waindalaqtu anna waan tegay beyna eydiihim hortooda xaal aan ahay anna waan tegey anoo hor socdo ilaa gurigiibuu isaga ka furayaa oo u diyaarinayaa markaasi xadiidka iyo tarjamada marka waa is leeyihiin man dacaa liطacaamin fi lmasjidi qof masaajidkii joogo kaale cuntaa kusoo siinayaa la yidhaahdo waxba dhiba mala oo rasuulkii sala allahu calayh ali wasalam masaajidka isagoo joogo ayaa anas lasoo diray si uu usoo kaxeeyo cunto loo sameeyena marka uu u cuno nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka waxaa ku sugan nebiguna waa ajiibay dabcan wa fi lxadiidi jawaazu ducaa'i ila acaam wain lam yakun weliimatan xadiidka waxaa laga qaadanayaa in cunto layskugu yeeri karo weliimad bayaynan ahaanin waistidcaau lkahiiri ila acaami alqaliil waxaa kaloo laga qaadanaya cunto yar dad badan in loogu yeeri karo oo cuntada waa yar tahay ee aan la cilaynaynin markaas wa ana almadcuwa idaa calima min addaaci annahu laa yakrahu an yaxdura macahu gayruhu falaa ba'sa biixdaarihi macahu ayb qofka loo yeerayna haddii uu og yahay qofka u yeeray inuunan dhibsanaynin haddii dad badan loo keeno inaanu dhibsanaynin hadduu og yahay laa ba'sa iyadana oo rasuulku wuxuu ogaa abuu dalxa inuunan nebiga martidiisa diidaynin oo iska ogaan ayb wasayaأtii baqiyat اlkalaami calaa hada alxadiidi in sha allahu tacaala xaysu awradahu اlmusanifu taaman fii calaamaati اlnubuwa xadiidka mucjizaa ku jirtay oo cuntadii yareyd baa ilaahay barakeeyey dad badan ayaa cunay marka meeshaasay munaasab u tahay marka calaamaatu nubuwa ayb xadiidkanna wuxuu tusayaa u yeerista bis ayb iyo in la ajiibo in masaajidka wax lagu dhex cunana iyada marka hadda tarjamadan bukhaari uguma talagelin laakiin way bannaan tahay oo ibnu rajab ayaa wuxuu yidhi waqad warada wqad waradat اruksatu fi اlakli nafsihi fi lmasjidi waxa uu yidhi waxaaba soo aroortay rukso masaajidkii dhexdiisa in wax lagu cuni karo waqad bawaba bnu maajah ibnu maajahna waaba baabeeyey baabu اlakli fi lmasjidi ayuu baab ka dhigtay wadakara xadiid alxaariث bni jaz ayuu sheegay kunaa naأkulu calى cahdi rasuuli اlahi sal l slam fi lmasjidi اlkhubza wاllaxma xilliga rasuulka waqtigii nebiga sala allahu calayh ali wasalam waxaan wax ku cabiwaxaan wax ku cuni jirnay masjidka dhexdiisa ayb waa dabcan marka isnaadkiisuna waa jayid buu yidhi ibnu rajab waa haddii masaajidka aynan halaynaynin cuntada ayb maqsuudkii masaajidka loogu talagalayna meeshaas uunan ku baaba'aynin ayb marka in wax lagu cunaa sideeda ahaanteeda dhib uma laha ayb labadaa marka tarjamada bukhaari waa u yeeris middanna waaba ruqsadii in lagu dhex cuni karo tilmaamaysay abwaabtii marka masaajidda ayuu ku dhex jiraa baabu alqadaa'i wallicaani fi lmasjidi bayna alrijaali waannisaa baabu bayaani xukmi alqadaa'i xukunkii ama qadihii caddayntiisiibuu u baab yahay wallicaani licaanki xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wax lagu xukumo lagu lagu licaantamo ayb bayna arijaali raggii iyo wanisaai naagihii licaanku dabcan niman iyo naago ayuu ka dhex dhici karaa qadahana waxaa dhici karta inuu ku tacalluqo naag inuu ku tacalluqo marka in masaajidka wax lagu xukumi karo xukunkeeda iyo in licaan lagu samayn karo licaanku waxaa weeyaan baab macruuf ah oo ninku haddii naagtiisa uu zino ku tuuro oo uu zino ku gano islamarkaana wax markhaatiyana aan loo haynin isaga u mooyaane ayaa waxaa laga rabaa inuu isaguna marka dhaar maro shan dhaarood iyadana shan ay marto si ay markaa uga badbaaddo cuquubadii ama xadkii والذيina yarmuuna أزwاaجaهm وlam ykun lahm شhuhadاء إila أنfusuهm fashahaadaةu أxadiهm أrbacu شhahaadaaت suuraة الnuur ayay tilmaantay ayb qaala isaga laftirkiisii qayb uu qadihii ka mida waay marka waa min baabi cadfi الkhaas calى الcaam waa iska noqon karaa qaala xadaثnaa yaحya ayb kushmihani riwaayadiisa wuxuu ku daray ibnu muusa yaxya ibnu muusa wakadaa nasabahu ibnu sakan ibnu sakanna yaxya bnu muusa weeyaan buu yidhi wa akhطأa man qaala huwa bnu jacfar ayb yaxya bnu muusa ayaa la yidhaha laqabuhu khat ayb qaala akhbaranaa cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaan aلصancaaniyu abu bakr alximyariyu qaala akhbaranaa bnu jurayd qaala akhbaranii bnu shihaabin can sahli bni sacdin ana rajula qaal nin baa waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ii sheeg rajulan nin wajada maca imra'atihi xaaskiisa maceeda yacnii helay rajulan nin arkay ayaqtuluhu ma dilayaa yanii xaaskiisa la jirkeedii ayuu nin ka arkay oo ka helay ayaqtuluhu ma dilayaa fatalaacanaa way licaantameen filmasjidi bay ku licaantameen ninkii iyo naagtii wa ana shaahidun anoo goobjoog oo xaadir ah marka licaankii baa ka dhacay masaajidkii xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa isleeyihiin licaankaasi marka masjidkiibaa naagtiina ay timid ninkiina uu yimid halkaasay ku licaantameen licaankiina marka waa qado nooc un ka mida weeyaan maxaa yeele furqa ayaa la xukumayaa abadiye ah ayb waxbaa marka axkaam baa la caddayna ayb qadihii marka meeshaasu isaguna ku soo galay laakiin qadaha masaajidka waxa lagu dhex xukumo oo ha bannaanaato laakiinse xuduuddii iyo cuquubadii la xukumay maalan shayga la xukumay hadday xuduud iyo wax lamida uu yahay masaajidka dhexdiisa ma lagu samayn karaa maya ma lagu samaynaa meel kale lala aadaya ilaa cuquubaadku waxay khatar u yihiin dhiig iyo waxbaa daadanaya masjidkii baa wasaqoobaya marka xuduuddii masaajidka dhexdeeda lagu oogi maayo laakiin qadaha in lagu oogaa dhib ma laha oo lagu sameeya baab إida dakla beyta yuصlii xayثu شhaaءa aw xayثu umir walaa yatajasasu baabun ay hada kani baabun baab weyaan idaa dakala beytan guri haddii uu galo yusalii wuu tukanayaa xayثu shaaءa meeshuu doono marka yusalii lafdu اlkhabar waaye laakiin macnaheedu lafdu اlistifhaam lafdiga waa lafdi khabara laakiin macnaha waa istifhaam إida dakala beytan ayusalii xayثu shaaءa ow xayثu umir ma wuxuu ku tukanayaa meeshuu doono aw xayثu umir mase meeshii la amro ayuu ku tukanayaa ninka guriga iskale uu amro walaa yatajasasu oo baxfi iyo baarbaar ma samaynaya markaas ayb asalkana waxaa weeyaan masaladani idinka caamka ah ee qofka qof uu u idmo gurigiisa ma keenaysaa meel allaale meeshuu doono inuu ka fadhiisto wixii aan isagu meel maamuus u ah aan ahayn ayb ninka haddaad gurigiisa soo gargaraacdo tiraa assalaamu calaykum aadkulu ma soo galaa soo gal oo ku yidhaahdo dabcan firaashkiisa iyo gogasha u gaarka ah iyo ma tegaysid laakiin guriga caadiga ah idinkaas caamka ah ma tanaawulayaa oo ma soo gelayaa ma qayb miyuu ka noqonayaa inaad xor u tahay meeshaa doonta inaad uga tukatid haddaad salaad u baahanto mase salaaddii meesha lagu tukanaya idin kaley u baahan tahay saas weeyaan marka yacnii asalka masaladana taasay ku qotontaa lafdiga tarjamadana waa waa lafdu khabarin wa macnaahu istifhaam macnihiisuna ou istifhaam ibnu rajab iyo ibnu xajar dhammaan sidaas ay dhahayaan labadooda qال xdثna cبداللhi بن مسلمة وهuو القعنبي qال xdثna إbrahيم بن سعد عن بن شhهاaب عن محموd بن الربيع عن cطباn بن مالك أن النبي slى الله عليه لي وsلم نbiga أtاahu wou ugu yimid fيi manزlihi gurigiisii ayuu ugu yimid faqaala waxa uu yidhi ayna halkeebaa تuxibu jeceshahay an uصaliya laka inaan kugu tukado min beytika gurigaaga ka mid ah qaala waxa uu yidhi faashartu lahu waxaan u ishaaray ilىa makaanin meel fakabara الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waa kibaartay wasafafnaa khalfahu annagana gadaashiisaan safannay fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday marka laba ragco ayuuna nebiga tukaday salى اllahu alayh ali wasalam bukhaari marka wuxuu rabaa inuu markaa tarjamadii wuxuu ka dhigay xukunkeeda xadiidkan usoo deliishaday qofka haddii guri ou soo galo meeshii loo ishaaro unbuu ku tukanayahay meeshuu doono iskaga tukan maayo ayb laakiin ibnu rajab waxa uu yidhi wamacnaa tabwiibihi haahunaa ana adaakhila ilaa beyti gayrihi hal yusallii xaysu shaaa min albeyti am xaysu umir wa saqada xarfu اlistifhaami min alkalaam ayuu ka dhacay buu yidhi wastadalla bi hada alxadiidi bukhaari xadiidkan buu wuxuu u deliishaday calaa annahu yusallii xaysu umir ku tukanayaa meeshii la amro laa xaysu shaaa meeshii uu doono maya laakiin waxa uu yidhi xadiidka citbaan qisadiisa marka la fiiriyo sababta nebiga uu u su-aalay baahi jirtay maxaa yeeley cusmaan ibnu maalik qisada xadiidka dambe sida ku imaan doonto waxa uu yidhi markuu indhihiisa uu xoogaa indhabeel ku soo dhowaaday ee masaajidkana uu ka fogaaday ayuu yidhi rasuulka ilaahiyo meel gurigayga igaga tuko aan aniga ka dhigta masjid iyo meelaan ku tukada aan ka dhigto markaasaa nebiga sala allahu calayh ali wasalam sidaa darteed buu u yidhi xaggee jeceshahay ila isagaa la rabaa inuu meel masjid ka samaysto isagaa rabee meeshii marka munaasib u ah gurigiisana isagaa yaqaano marka nebiga sababkaasuu u weydiiyey xaggeen kugu tukadaa ee laakiin sideedaba inay mamnuuc tahay ma aha waxaana tusaaya sideeda inaynan mamnuuc ahayno qofka meeshuu doono uu kaga tukan karo xadiidkii umusu anas iyo umu sulaym iyo wiilkii agoonka ahaa nebigu meeshay ku tukadeen inteen idinkugu tukadaa ma dhihin waa soo galay nebiga salaadu iska tukaday derin baa loo keenay derintii baa biyo lagu firfirdhiyey markaasuu salaadii galay idin ma qaadanin markaas idinkii hore ayaa idin u ahaa ayb tan laakiin qiso kale leedaho wuxuu rabaa meel uu gurigiisa ka dhigto meel uu uga tukado marka meeshii uu kaga dhigan lahaa meeluu ku tukado oo dadka u yimaado ay kula tukan lahaayeen waa inay meel munaasab u noqotou rabaa salaada nebigana wuu barakaysanayaa marka ayb markaa rasuulku saas darteed ayuu u su-aalay ibnu rajab sidaasuu tilmaamay waana u eg tahay macnaheeda ayb ibnu xajarna waxa uu yidhi qaala almuhallab dalla xadiidu lbaabi calaa ilqaa'i clى ilqaaءi xukmi الshiqi اlأwali liisti'daanihi salى اllahu عalayh ali wasalam saaxiba almanzili ayna yusalii tarjamada qeybkeeda hore xadiidka ilqeeye oo qeybkeeda hore waa maxayna yusallii xayثu shaaa xayثu shaaa inaynan jirin xadiidkaa sheegay buu leeyahay wa qaala almaasariyu macnaa qowlihi xayثu shaaa ay min almowdic اladii adina lahu fiihi meeshii loo idmay ayuu meeshuu doono kaga tukanaa baa laga wadaa ayb wa qaala ibnu اlmunayir inamaa araada albukhaariyu ana almas'alata mowdicu nadarin fahal yusallii man duciya xayثu shaaa liأnna alidna fi اdukhuuli caamun fii ajzaءi اlmakaan soo geliddii ayaa idinkaasba makaankao dhan camimaayo faaynamaa jalasa meeshuu fadhiisto ou sallaa ama uu tukado tanaaw ku tukado tanaawalahu lidnu idinkiibaa tanaawulaya miyaa tanaawulaya mase ow yaxtaaju ilaa an yasta'dina fii tacyiini makaani salaatihi mase wuxuu u baahanayaa salaadana markay timaado idin labaad buu u baahanayaa lianna anabiya sala allahu calayh ali wasalam facala dalika aldaahiru alwal tan horaa xoog badan buu yidhi marka in meel walba uu ku tukan karo wa inama ista'dana anabiyu sal l salama nebigu citbaan buu ka idin qaatay liannahu duciya nebiga waa loo yeeray liyatabaraka saaxibu lbeyti si uu u barakaysto qofka guriga joogo nebiga inuu u barakaysto bimakaani salaatihi uu u barakaysto fasa'alahu liyusallii fi lbuqcati alatii yajibu takhsiisuhaa bidalika saasaa keentay marka inuu su-aalo waana midda ibnu rajab aan ka sheegayna wa amaa man sallaa linafsihi qofkii keligii isaga tukanayo calaa cumuumi idni ku tukanayo yuu ahaanaya isaga kaas ninkii keligii iska tukanayo yani calaa cumuumi lidni buu ahaanayaa ayb qultu ilaa an yakusa saaxibu lmanzili dalika alcumuuma fayakhtasu cumuumku waa jiraa laakiin ninkii guriga iska lahaa hadduu yidhah war meeshaan aniga uma rabo ee meeshan kaale ku tuko hadduu ku yidhaahdo de markaas amarkiisa waa la yeelaya ayb idinka caamkaa waa jiraa laakiin waxaa lagu khasiisi karaa ninka guriga iska leh ayaa takhsiisin karo haddaan wax takhsiisa uunan la imaanin meeshii la doonaa layskaga tukan karo baabu lmasaajidi fi lbuyuuti baabu bayaani xukmi lmasaajidi masaajidii xukunkooda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lbuyuuti guryaha dhexdooda lagu tukado fi lbuyuuti guryaha dhexdooda ahaanaysa masaajidda xaafadaha ku taallo guryaha dhexdooda ahaanaysa wasalla lbaraa bnu caazib baraa ibnu caazib waa tukaday fii masjidi daarihi fii masjidihi masaajidkiisiibuu ku tukaday oo fii daarihi ahaa gurigiisa ugu dhex yaallay jamaacatan ayuu ku tukaday jamaaco ibnu rajab marka wuxuu leeya caadada salafka waxay ahaa jirtay gurigana meel ay ku tukadaan bay ku lahaa jireen guryahooda jamaacada masaajidkaay ku tukan jireen salaadaha kale sunnada iyo marka uu rabo meelo ay ku tukadaan baa guriga ay ku lahaan jireen bay ka samaysan jireen taasaa marka uu tarjamaya hadda masaajidda inaynan waxba dhibaynin oo laga samaysan karo guryaha masaajid laakiin salaaddii faradkaa lagu tukan maayo guryaha markaas oo masaajidkaa lagu tukanaya iyadana qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaana leyf qaala xadaanii cuqayl can ibni shihaabin qaal akhbaranii maxmuud bnu rabiic alansaariyu ayaa ii sheegay ana citbaana bna maalik wa huwa min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama asxaabta rasuulkuu ka mid ahaaye miman shahida badran dadkii bader xaadire ayuu ka mid ahaa min alansaarina ahaa annahu ataa rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu qad ankartu basarii araggaygii waan inkiray yacnii indhahaygii ash ma ahan buu ka wada indhihii dhan kama wada dhicin laakiin indhihii buu aad uga arkiddii baa ku yaraantay wa ana anigana usallii liqowmii dadkayga ayaan tukiyaa oon u tukadaayaan tujiyaaya ayb riwaaya waxay leedahay iyada inuu indhabeelayba sheegayso oo ibnu sacad waaqidii oo warinaayo ibnu rajab marka waxa uu leeyahay wax waaqidii warinayo riwaayadan xadiidkan anas ee bukhaari ku sugan waxba ictiraad kuma keeni karto markaa nebigu uu su-aalayo waa maruu indhabeelka ku dhowaaday citbaan ibnu maalik fa idaa kaanat ilamdaaru roobabku hadday la helo fa idaa kaanat ilamdaaru roobabku markay ahaadaan oy dhacaan saala alwaadi waadigu waa dureerayaa alladii beynii wa beynahum waadiga oo u dhexeeyo aniga iyo iyaga noo dhexeeyo lam astadic ma karayo ma awoodayo an aatiya masjidahum masjidkooda inaan imaado fa usalliya bihi markaa aan tujiyo sidaa ma karayo ma awoodayo wadidtu waxaan jeclaystay yaa rasuula allah rasuulka ilaahi annaka ta'tiinii inaa ii timaado fa tusalliya aad tukata fii beytii gurigayga aad ku tukatay fa tusalliya waa iska sababiyo waayo fa'da tamanigaas ama yacnii yaana u noqonayo ay cuskatay ila waata nafyi inuu ka hormaro ama shibhu nafyi shibhu nafyiga waxaa ka mid ah dalabka tamaniga iyo taxdiidka iyo waxyaabahaas dhamaatuu ka mid ah fatusalliya marka waa mansuub fii beytii gurigayga aa iigu tukatid faattakhidahu aan ka dhigta markaa musallan makaanu tukad meel lagu tukado ayb qaala faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii waxa uu yidhi saafcalu waan yeeli doonaa in sha allahu haddii ilaahay doono meeshaa marka waxaa ku jirto nebigu cabdullaahi bni camr bni alcaasna cabdullaahi bni ummi maktuumna waa ka diiday citbaanu bnu maaligna waa u oggolaaday inuu gurigiisa ku tukado labadooduna indhala-aanay sheegteen waxaa la leeyahay marka citbaan qisadiisu waxay uga duwan tahay isagu wuxuu sheegtay masaajidkii uu tegi lahaa iyo isaga in lakala dhex galaan haddii marka masaajidka aad gaari weyso oo ama daad uu ku helo ama wax kale ay kugu dhacaan dee jamaacadii ruqsaad u helaysaa markaa ayb oo jamaacadii markaa qofkii rukso ayuu kaga helayaa bikhilaafi laakiin ibni ummi maktuum masjidkuu u dhowaa aadaankuu maqlaayey iqaamaduu maqlayey isaga waa ka duwanaa dhibkaan ma haysanin ama waxaa loo tawjiihiyaa in la yidhaahdo citbaan inuu masaajidka ka fogaa bixaysu uunan maqli karin aadaanka ibnu ummi maktuumna masaajidka inuu u dhowaa oo waa kii nebigu weydiiya tasmacu nidaa aadaanka ma maqlaysaa haah buu yidhi markaasu wuxuu yidhi idan fa ajiib soo ajiib marka jamaacadu marka aaday aham muhiimad badan bay leedahay marka qofku inuu iska fududaysto ma ma ahan hadduu iyada fududaystana salaadda inuu iska fududaystaa laga yaabaa waana sida aan bukhaari u keeni doonana waa waajib inay tahay ayb qofku marka axaadiidtana ay tilmaamayso amarkana uu ku yimid marka qofku inuu ku dadaalo jamaacada ilaa inuu cudurdaar leeyahay ma ahane si kale inaanay jamaacada u dhaafin annaga marka waa nagu aad uguma weyna dadkeenna waxaana waxaasoo sababay dadka dadka wax u sheego ayaa in badanoo ka mida waxay u sheegaan sunnanimadeeda qofku iska fududaysanaya shicaar islaamka yacni shacaa'irta diinta shicaar ka mida waay iyadoo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax qofku maqlaayo inuu gurigiisa iskaga tukado isoo haddana soo dhaqaaqi karo waa calaamad aada u xoog faidaa kaanat alamdaaru saala alwaadi aladii baynii wa baynahum markaa sidaasuu ku nebigu wuxuu yidhi saafcaalow in shaa allaahu qaala citbaanu citbaan waxa uu yidhi faqadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigii ayaa soo subax soo socday wa abuu bakrin iyo abuu bakar xiina irtafaca annahaaru maalinkii markuu kor noqday fasta'dana oo yacnii qoraxda xoogaa ay soo yar barqa camal ay tahay faista'dana rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa soo idin dalbaday fa adintu lahu waan u idmay ayb oo markaa nebigaa soo idin qaatay waa u idmay waxaa laga qaadanayaa ninkaas idinka qaatay qofka la socdana ninkaasu ku un laa xugun noqonay falam yejlis ma fadhiisanin xataa dakhala albeyta intuu gurigii ka soo galay uma qaala waxa uu yidhi ayna xageebaa tuxibu jeceshaa an usalliya min beytika gurigaaga inaan kaaga tukado qaala waxa uu yidhi faashartu lahu waxaan u ishaaray ilaa naaxiyatin min albeyti gees naaxiye ama qayb guriga ka mid ah faqaama rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa kacay fakabara waa kibaartay faqumnaa waan istaagnay fasafafnaa waa safannay fasallaa ragcatayni laba ragcoo tukaday uma sallama waa salaama nuqsana qaala waxa uu yidhi waxabasnaahu waxabasnaahu nebigii baan celinay calaa khariisatin calaa khariisatin maogen calaa khariisatin ayaanu u celinay khariisada marka waxaa weeyaan maraq iyo hilib yaryaroo la googooyey iyo korka oo loogu daray lagu kor daray marka korkana looga daro markaasi yacnii masaga shiidan ama wax noocaasa lagu daro calaa khasiiratin ayb khasiiradu marka taas u weyaan ayb bikhaa'in mucjamatin maftuuxatin bacdahaa zaayun maksuura uma yaa'un taxtaaniya uma raa'un khasiira ayb uma haa'un nowcun min alacimati qaala bnu qutayba tusnacu min laxmin yuqaطacu sigaaran uma yusabu calayhi maaءun kaiir faidaa nadija haddii uu bislaado dura calayhi daqiiqu daqiiq shiidan ama qamadii ha ahaato ama ha ahaato masagaha laga shiiday ayaa korka looga daadiyaa marka waa mushaari markaa ay ku jirta maraq iyo hilib iyo waxa uu ku dhex jira cunto iyagu markaas ay cuni jireen sanacnaaha lahu aanu u samaynay qaala fataaba fi lbeyti gurigii waxaa markaasi ku soo ururay oo aad ugu soo ururay rijaalun rag min ahli daari dadkii xaafadda ah dawuu cadadin tiro u saaxiib dad aad u tiro badan nebigi baa jooga markay maqleen bay soo gurigii ku soo xoomeen faijtamacuu way kulmeen meeshii bay ku urureenay ku kulmeen faqaala qaa'ilun minhum mid iyaga ka mida ayaa wuxuu yidhi ayna maalik ibnu dukayshin aawe maalik ibnu dukayshin maalik ibnu dukayshin waa la yidhaha maalik ibnu dukshun waa la dabdiyey maalik ibnu dukshum bilweyn inta waa la dabdiyey aaway buu yidhi marka ninkaa ayb faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen markaasi daaka munaafiqun waa munaafiq ayb aw ibnu dukshun faqaala bacduhum qaar waxay yidhahdeen daaka munaafiqun weeyaan laa yuxibu llaha warasuulahu alleh rasuul aan jeclayn waa munaafiq aan alleh rasuul jeclayn bay yidhaahdeen faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi laa taqul daalika sidaa ha dhihin waxaa laga qaadanaya marka qofkii wax aan lagu hubin laga sheego in la difaaco la yidhaha warjoog sidaas maaha laa taqul daalika sidaa ha dhihin buu yidhi alaa taraahum miyaadan arkaynin qad qaala laa ilaaha ila allah inuu yidhi miyaadan arkaynin inuu laa ilaha illa allahu leeyahy yuriidu bidalika wajha allaahi taana uu ula jeedo ilaahay wejigiisa ayb ibnu rajab marka wuxuu yidhi meeshaan wainamaa lam ya'mur الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalama bihajri malik bni dukshun liannahu lam yucraf cindahu bima yukhshaa calayhi min annifaaq wuxuu nebiga uga hijroo waayey ninkaa col in col laga noqdo oo uu amri waayey nifaaqa lagu shee looga cabsaday ayaan lagu ogaanin wax ku cad ama ku caddaaday ma jirin ayb walam yahbut dalika bibayinatin marqaatina kuma sugnaanin arrintaas ayb wainamaa rumiya bidalika waa un lagu tuuray bis wax lagu tuurayo bikhilaafi اhalaaثati aladiina khullifuu laakiin saddexdii iyagoo nifaaq ku jirin kacb ibnu maalik iyo hilaal ibnu umaya iyo muraarat ibnu rabiica iyagoo nifaaq ku jirin laakiin maadaama takhalluf nebiga ay ka sameeyeen oo dagaalkii isagoo dadka amray amarka ay ka hareen arrintiina markii la weydiiyey ay qirteen iyagu dembigana waa ku caddaaday wax bannaankan soo baxayna wuu noqday iyaga marka nebigu waa ka hijrooday konton habeenuu ka aamusnaa bikhilaafi laakiin nimankan ama dadkii kale iyagu kuwo uu nifaaqu ku caddaa xataa rasuulka ma ka tegin maxaa yeele waa inkiri jireen iyaga ayb saa darteed marka meesha waxaa laga qaadanaya waxay tahay qofka sideedaba laga hijroonaayo waa inuu noqdaa qof waxa looga hijroonaayo ay ku cad yihiin koob maadada labaadna inuu daaci waxaas uu ku yahay ibnu taymiyana juska sideed iyo labaatanaad majmuucat alfataawa juska sideed iyo labaatanaad ayuu dawaabidaas ku dhigay marar badanna waa ka sheekaynay waa ka hadalnay ibnu rajabna marka sidaasuu tilmaamay ninkan marka weliba waxaa u weheliyey waqad shahida malik ibnu dukshum maca اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam badran wa uxudan beder iyo uxud ayuu la xaadiray nebiga sal l slam walmashaahida kullaha iyo goobihii dagaalka oo dhan ayb waاkhtalafuu hal shahida maca alansaari baycata alcaqaba inuu joogay ay isku khilaafeen ama inaanu joogin ayb marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka qofku ilaa waxa uu ku caddaado ama dembiga uu ku caddaado mala yacnii go-aanka gaaristiis waa dhib badan tahay ayb ninkan marka iyagu waxay lahaayeen rasuulka ilaahay munaafiqiinta ula sheekaystaa meeshaasuu la joogaa sidaan weeye waxaas nebigu marka maadaama arrinka haddii nifaaq la yidhaahdo ay dhici karta inay keento yacnii diinka baxba uu yahay nifaaqu uu noqon karo ayaa nebigu marka towxiidkiisaasuu ka aqbalay marka dadku waxay daahirsadaan oo ay muujistaan in laga aqbalo wixii u qarsoonna ilaahay loo daayo ayb oo aan markaasi la qodqodin fa ashartu lahu ilaa markaa wuxuu yidhi ninkii laa taqul dalika sidaa ha dhihin alaa taraahu miyaadan arkaynin qad qaala laa ilaaha illa allahu inuu yidhi yuriidu bidalika wajha allah ilaahay wejigiisa markaa uu kala jeedo ee qofkan kale marka haddii uu yidhaha ilaahay dartii uma dhihin oo ilaahay ulama jeedo see ku ogaatay baa laleeyahay qalbigiisiiiy taas ku jirtaayayb qaala waxa uu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi le qaala waxa uu yidhi fa innaa naraa annagu waxaan aragnaa wajhahu wejigiisa iyo wa nasiixatahu iyo daacad u warankiisa ila almunaafiqiina munaafiqiinta xaggeeda inuu daacad u yahay qaala rasuulu llahi sal l salam nebigu waxa uu yidhi fa ina allaha alle qad xarama cala annaari naarta wuxuu ka xarimay korkeeda man qaala qofkii yidhi laa ilaaha illa allah yebtaqii bidalika wajha allah ilaahay wejigiisa markaa ku rabo meeshanna marka waxay ku tusaysaa laa ilaha illa allahuda dhihid la dhahaa keliya ma lahane shuruud bay leedahay min shuruudihana waxaa ka mid ah alikhlaas qofka inuu daacad u yidhaahdo ikhlaaskaa marka laba wax baa ka soo horjeeda kelmaddii inaynan daacad ka ahayn wax qalbi ah waa taas lama ogaan karo ilaa inuu bannaanka soo dhigta maaha waxaa kaloo ikhlaaska ka horjeedi kara shirki laa ilaha illa lahu waa yidhi laakiin shirki daacad yacni ilaahay uma barax tirin oo ilaahay kayrkiina waa la caabudaa war laa ilaha illa allaahugaasi sax ma ahan baa la dhihi karaa waa leedahay oo qofka marka haddaan jahli loogu cudur daarin ee ogaal uu og yahay darteed isagoo og shirkigii saa ugu dhacay waa uga baxaya laa ilaha illa lahu ou dhahaana waxba u tari maysa markaasna ayb shuruuddeedu marka ilaa way badan tahay waxaa ka mid a sidqi in loo dhaho beentii baa baxayso yaqiin baa ku jirto shakigii baa baxayo maxabo ayaa ka mid a in la jeclaado dadkeeda la jeclaado cagsigeeda la naco taana waxaa weeyaan kulligood marka adillo badan baa ku soo aroortay cilmi in loola haado oo laa ilaha illa allahu waxa laga wado qofku inuu fahamsan yahay maxay tahay laa ilaha illa allahu wax la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro allah maaha intaas inaad fahamsan tahay icraabteeda iyo qasab maaha waxyaabahaas laakiin inaad ka fahamsan tahay laa ilaha illa allahu alla keliya in la caabudo cibaadada ilaahay keyrkiisna inay baatil tahay taasaa marka waa lagaa rabaa ogaalkeeda waxyaabaha marka in loo baahan yahay ayb ayb qaala ibnu shihaab ibnu shihaab waxau yihi uma sa'altu waxaan su-aalay alxusayna bna muxamedin ilansaariya wa huwa axadu bani saalim ayuu ahaa wahuwa min saraatihim akhyaartooduuna ka mid ahaa can xadiidi maxmuud bni rabiic ayaan su-aalay fasadaqahu bidalika wuu u rumeeyey arrintaas maxamuud ibnu rabiic nin yar buu ahaa marka ninkan kaleu su-aalay waa u rumeeyey marka isaga ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan almasaajidu fi lbuyuut gurigii marka nebigu waa u idmay inuu gurigiisii ka samaysto masaajid nebiga sal l slam citbaan ayb ibnu xajar marka meeshan wuxuu leeyahay wa fii hada alxadiidi min alfawaa'idi imaamat lacmaa xadiidkan waxaa ku jira fawaa'ida qof indhoolaa dadka inuu imaamu noqon karo maxaa yaele citbaan wuxuu tujin jiray dadkiisa waihbaaru lmari can nafsihi bima fiihi min caahatin walaa yakuunu min ashakwa qofku waxa uu qabo inuu sheego karo ee cudur ah arrintaasna aynan ahayn sheegasho ilaahay uu ka sheeganayo wa annahu kaana fi lmadiinati masaajidu liljamaacati siwa masjidihi sala allahu calayh waali wasalam waxaa kaloo laga qaadana madiine inay ku yaaleen masaajid jamaaco lagu oogi jiray aan ahayn kan nebiga sal l slam siwa masjidihi sala allahu calayh waali wasalam wtakhalufu can aljamaacati fi lmaqari waadulmati wanaxwi dalika waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofka in jamaacada uu uga dibmari karo oo iskaga dhaafi karo haddii roob jiro ama mugdi badan ou jiro ayb oo uunan qofkiina la socon karin ayb waitikaadu mowdicin mucayanin lisalaa meel mucayana salaad in lagu tukado in loo samaysan karo ayb wa ama anahyu can iiطaani mowdicin mucayanin min almasjidi fa fiihi xadiidun rawaahu abu daawuud in hal meel la caadaysto in lagu tukadana xadiid reebayaa jiro oo abu daawuud uu wariyey wa huwa maxmuulun calaa maa ida istalzama riyaa'an wanaxwahu waxaa lagu xambaarayaa kaas hadday istutus ka tahay wa fiihi taswiyatu sufuuf waxaa kaloo laga qaadana sufuufta in la simo wa anna cumuuma nahyi can imaamati zaa'iri man zaarahu makhsuusun bima ida kaana zaa'iru huwa alimaama alacdama falaa yukrahu ninka lasoo booqdo isaga imaam ha noqdaa la yidhi arrintaa cumuumkeeda waa la khasisayaa hadduu yahay amiirka caamka ah maya asaa tujinaya amiirka caamka ah gurigaaga hadduu kugu soo booqdo isaga salaada tujinaya maxaa yeelay maxallu wilaayatihi baad joogtaan ayb wa fiihi tabaruku bilmawaadici alatii sallaa fiiha anabiyu sala allahu calayh ali wasalam xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi meelihii nebiga ku tukaday in la barakaysan karo ayb mas'aladaa lafteeda marka saxaabada waa ku kala aragti duwanaayeen meelihii nebiga ku tukaday ama uu fadhiistay ama istaagay oo fadli gaara uunan ku sheegin oo ay waafaqday uun waxaa iswaafaqay wakhtigii iyo meeshiibaa uun iswaafaqay meelaha noocaasa marka say tahay cumar bnulkhadaab madhabkiisa wuxuu ahaa oo ka ansaxday arrintaa dadka waa ka celi jiray dad wuxuu arkay meel ku dadaalayo meeshaan maxay tahay nebigaa ku tukadaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaas waa yahuudiyad iyo nasraaniyadoo kale waee meeshii salaad idinku qabato ku tukada buu meesha iyada fadli ku soo arooray gaar waay masaajidka nebiga iyo rawdada iyo iyada gaar waay fadli gaaray leedahay laakiin meelihii kale nebigu sala allahu calayh ali wasalam ay iskaga waafaqay un wakhtigii iyo iswaafaqay iyo meeshaasoo salaad oo ugaga baahday meelahaasoo kale marka madhabka cumar wuxuu ahaa in dadka laga celiyo geeddii nebiga asxaabtiisu ay ku mubaayacoodeenna waa tii cumar in la jara uu amray bacdi riwaayaatna ay dhahayaan iyadaa iska qarsoonaatay oo geedo kale ku dhex qarsoonaatay asxaabtiina waa ku farxeen bukhaariga ibnu xajar uu sheegaya fatxiga meelaha dambe juska toddobaad meelahaasaan u malaynay waxayna ugu farxeen buu leeyahay inaan la caabudin hadhow geedahaas iyo waxyaabahaas oo kale marka waa sadu dariica in laga baabi'iyo dadka waxyaabahaas ibnu cumar laakiin madhabkiisu wuxuu ahaa isaga meel allaale meeshii nebigu uu fariisto inla fariisto meeshii uu ku kaadiyey waa ku kaadi jiray hashiisa meeshuu fariisay waa fariisin jiray walidaalika aad buu u yaqaanay meelihii nebiga uu degdegay laakiin arrintaa maxay noqonaya mubaax un bis xukunkeedu iska mubaaxuu noqonayaaye ma noqonayo yacnii sunno mu-akada ama waajib iyo waxaa ma gaaraya masaladaa marka tan nebigaa sidaas ogowna qof kale marka ka waran marka qof kale haddii la yidhaha marka meeshanna waa ku duugan yahay turaabtiisaa taalo meel heblaayana waa ku waa waa lagu arkay isagoo joogaa lagu riyoodo lagu arkay meel heblaayana waa deganaa jiray oo qofkii toban meelood ama labaatan meel lagu siyaarto ayb maxay noqonaya marka tii meelihii nebiga ku tukadaa sidaa la leeyahay ayb marka maya saama wayustafaadu minhu buu yidhi ana man duiya ana man ayb man duciya min asaalixiina liyutabaraka bihi annahu yujiibu qofkii wuxuu yidhi saalixiinta ka mida ee in la barakaysto loogu yeerto inuu ajiibo marka barakadaa kala ah marka qofka saalixa ah haddii la barakaysanayo wujuudkiisa oo dadka ku dhex jiro horta waa barako oo waxay barako ku tahay cilmiga uu akhrinayo maalan cilmi buu akhriyey camal buu dadka faray masale ka qaldaneed buu u saxay khayr waayo taas iyo barako laga haddii marka sidaas loo rabo oo nin saalixa oo caalima intaad u yeerato adoo masaa'il iyo wax ka rabo oo yacni cilmigiisaas ka faa'iidaysanaya wax fiican waytaa iyadan oo taas inay barako iyo khayr leenahay sharcigaa sheegay laakiin bidaatigii un haddaad iska rabto taa nebigu wax ku gaara waayo hayruhu waxaa weeyaan ma ku gaar ahayn ma lahayn maxaa yeele dadku abubakar inta loo yimaado la wato gurigayga kaan iigu soo tuko lama sheegin cumar sidoo kale cusmaan sidoo kale iyo dadkii kale muslimiinta ducadooda waa la barakaysan ducadooda waa la barakaysan karaa dhib male noo duceey in la yidhaahdo qofkii kutabaayo daaca iyo khayr iyo wanaag masalada marka marar badanay lagu soo noqnoqon doontaa marka macnaheeda sidaas in loo fahamsanaa ibnu cabdilbar baana tilmaamay waxyaabahaas inay nebiga khaas ku ahaayeen baabun altayamunu fii dukuuli اlmasjidi wagayrihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan altayamunu ayb midigaysi fii dukuuli اlmasjidi masjidka gelitaankiisa la midigaysto wagayrihi iyo kayrkiisaoo meelaha fiican midigtii marka in la hormariyo wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yebda-u inuu ku bilaabayo birijlihi lyumnaa lugtiisa midig faidaa kharaja haddii uu baxo bada'a birijlihi hadduu baxaayana bada'a birijlihi lyusraa lugtiisa bidix ayuu ku bilaabaya bixitaanka saa'idka laga baxaayo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can ilashcati bni sulaym can abiihi can masruuqin can caaishata qaalat kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yuxibu inuu jecel yahay auna midigaysiga inuu jecel yahay ayuu ahaa mastadaaca intuu awoodo fii sha'nihi kullihi arrimihiisa oo dhan fii quhuurihi tahaaradiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa tanaculihi xukunka caamkaa marka ayuu ka qaatay masaladan taas marka xukunkan caamka ayuu ka qaatay waana soo marnay abwaab اlwudu iyaan ku soo marnay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan hal tumbashu ma la faagayaa qubuuru mushrikii aljaahiliyati jaahiliyada mushrikiintooda qubuurtooda ma la faagayaa wayutakhadu makaanuhaa booskeeda ma laga samaysanayaa masaajida masaajid makaan meelaha ay ku yaallaanna masaajid ma laga dhigan karaa maqsuudka bukhaari oo baabkan tabwiibkan uu ka leeyahay waxay tahay karaahatu salaati bayna alqubuur maqsuudkiisu isaga waxaa weeyaan qubuuraha dhexdooda in lagu tukadaa inay karaahataa la nacay ayb wa ilayha xaggeeda in loo tukadana sidoo kale ayb saa darteed baa marka wuxuu keensaday xadiidka ka hadlaayo in layska reebay qubuurihii in masaajid laga dhigto ayb marka maqsuudku halkan loo keenay saas mas'alaa marka la keeni karaayo waxaa la dhihi karaa oo masaajidkii rasuulkaba sow qubuur kuma ooli jirin mushrikiin oo lagama faagin markaasaa marka wuxuu leeyahay bukhaari marka ama shuraaxdiina ay sidoo kale ay tilmaamayaan haddii ay markaa qofka qabrigiisa la faagayo uu yahay cidda qabrigeeda la faagaya waa un laba nooc muslim ama gaal gaal haddii uu yahay markaasi isaga laftirkiisa labay u kala qaadaan fuqahada oo cahdi inuu leeyahay iyo dimo iyo inuu xarbi yahay midka xarbigaa in la faago ee meel kale layska geeyo wax dhiboo ay leedahay maaha midka cahdiga ama dimiga ahna ma la yeeli kara sidaas oo qabrigiisa meelahay wax ku duugtaan iyo oo iyagu markaa ay leeyihiin faraha laga qaadaya waxba la yeeli maayo wixii markaa shirki daahirintiisa ubaa laga joojinayaa bis muslimka isaguna waa muxtaram la faagi maayo ilaa daruuro inay keento maana haday markaa daruuro ay keento meel booli haddii lagu duugayba awal dhul ousan ahayn baa lagu duugay waa layska faagaa marka waa la bixinaa meel marka waxaa la geynaa musabal buuro musabala ah la geynaya ama macaani kaloo sidaas ama wax ka muhiimsan baaba loo faagay way bannaan tahay taasoo ayb meeshaan marka waxaa imaanayso halkan marka jaahiliyada mushriki aljaahiliya mushrigaaladii jaahiliyada ahayd cahdina nebiga kulama jirin ahlu dimana ma aynan ahayn waa iska bixiyey marka qubuurtoodii waa faagi nebiga sal l slam meeshii haddii qabriga laga faagoo laga bixiyana mar damba maqbara maba ahanba waa la garanaya waa la fahmaaga tahay mar haddii meeshii laga bixiyey qubuurihii ee laga saaray maqbaro dambe meeshii marka ma aha masaajid waa laga dhigan karaa marka ayb tarjamada marka waxaa weeyaan baabkan uu samaystay iyo xadiidka soo socdo iyo aharka uu keenayo iyo calaaqada ka dhexaysa asween aslan masaajid inaan lagu qabri markaasi meel aan lagu tukanin waa aslan hadday marku ay meesha qubuur ahaa jirtayna ee hadda aynan qubuur ahaynna da hadda qubuur maba ahanba waa lagu tukan karaa markaa ayb nabshiga marka iyo faagitaankan marka maxaa isu marka calaaqada maxay tahay ka dhexayso calaaqada ka dhexaysaa marka maxay tahay ambiyada qubuurahooda in masaajid laga dhigta in la diido halkanna nebigu oo qubuur mushrikiin oo markaa uu uta bixiye kuwaan marka ihaanaa ku sugan iyagoo qubuurtooda in la bixiyo meel kale la geeyo ee lagu masaajid laga dhigta ihaana ugu sugan laakiin ambiyada ilaahay marka waxaa weeyaan iyagu markaa yacnii waxaa weyaan meesha ay ku tukanayaan dariica ila shirki bay noqon kartaa haddii waxaan ujeedaa ambiyada qubuurahooda haddii masaajid laga samayso ama dadka saalixiinta dariica ila shirki bay u noqona kala bedelayhin marka qoladan marka ambiyada iyo saalixiinta inaan masjidba la agkeenin sida xadiidku ay tilmaami doona maqsuudka marka bukhaari waa ka sidaas weyaan meeshaan marka hal tumbashu ma la faagayaa qubuuru mushrikii aljaahiliyati jaahiliyadii mushrikiintoodii qubuurahoodii wayutakhadu ma laga samaysanayaa makaanuhaa booskeeda masaajida masaajid liqowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga qowlkiisii lacana allaahu lyahuuda yahuud allaha lacnadu ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurahoodii bay waxay ka samaysteen masaajida masaajid meel lagu tukado ayb wamaa yukrahu iyo waxa la nacaya buu yidhi min asalaati fi lqubuuri min asalaati ku tukasho ah fi lqubuuri qubuuraha dhexdooda lagu tukado wa ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay anas bna maalikin buu arkay yusallii isagoo tukanaya cinda qabrin qabri agtiis ku tukanayay faqaala cumar waxau yidhi alqabra alqabra war qabriga iska jir iska jir qabriga waxaa lagu nasbiyey taxdiid ayb waxaan kaaga digayaa ijtanib ilqabra ijtanib ilqabra qabriga ka dheerow qabriga ka dheerow walam ya'murhu ma farin bilicaadati inuu salaaddii soo celiyo ma amrin laba mas'ale marka meesha weeyaan marka cumar wuu ka celiyey qabrigii marka inuu qabri xaggii u tukado ama agtiisa uu ku tukado riwaayaadka qaar marka waxay leeyihiin anas wuxuu u maleeyey alqamar alqamar inuu leeyahay ma uunan fahmin marka waa iska tukaday marka markii dambaa nin meesha jooga u sheegayoo qabriga qabrigu ay u jeedaa buu yidhi markaasuu ka leexday anas marka qabriga ka dheeraaday meeshaan marka sharaxa feeri wamaa yukrahu min asalaati fi lqubuur yatanaawalu maa idaa waqacat isalaatu cala alqabri markuu leeyahy wamaa yukrahu min asalaati fi lqubuuri waxaa soo gelaya buu yidhi idaa waqacat isalaatu salaada hadday dhacdo cala alqabri qabriga korkiisa ow ila alqabri ama qabriga xaggiisa ow bayna alqabrayni ama labada qabri dhexdooda intaba wafii dalika xadiidun rawaahu muslimun min ariiqi abi martab alghanawi marfuucan laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha aw calayha qultu walaysa huwa calaa shardi albukhaariyi faashaara ilayhi fi tarjamati buu ku ishaaray wa awrada macahu wuxuu la soo arooriyey ahara cumar addaalla calaa ana nahya can dalika laa yaqtadii fasaada asalaati aharkii cumar buu soo arooriyey aharkaasoo tusayo nahyigan inuunan salaada fasaadinaynin oo salaadu ansaxayso laakiin qofkii qalad oo ku dhacay waalaharu almadkuuru can cumar aharka cumar laga sheegayna rawaynaahu mawsuulan fii kitaabi salaati liabi nucaym shaykhi albukhaariyi alfadli bni dukayn waay wa lafduhu baynamaa anas yusallii ilaa qabrin isagoo qabri xaggii u tukanaya naadaahu cumar baa u dhawaaqa alqabra alqabra fadanna annahu yacni alqamar wuxuu u maleeyey dayax alqamar alqamar inuu leeyahay falamaa ra'aa markuu arkay annahu yacni alqabra inuu qabriga u jeedo jaaza alqabra qabrigii buu gudbay oo ka tallaabay wasallaa waana tukaday walahu turuqun ukhraa bayantuhaa fii tacliiqi atacliiq minha min ariiqi xumayd can anas naxwahu naxwu isagoo kaleu sheegay wasaada fiihi faqaala bacdu man yeliinii dadkii dhinaca iga xigay ayaa waxay igu yidhaahdeen innamaa yacni alqabra war qabriguu u jeedaa fatanaxaytu canhu waa ka fogaaday marka wa qowluhu alqabra alqabra binnasbi fiihimaa cala taxdiir buu ayb marka sidaan walam ya'mur bilicaadatina waxau yidhi istanbatahu bukhaari wuxuu ka istimbaaday buu yidhi min tamaadii anas cala salaati anas maadaama uu sii watay salaadiisii sii wadashadaas ayuu wuxuu ka qaatay yacnii inaan lagu celinaynin salaadda oo salaadda aanay fasaadaynin walow kaana dalika yaqtadii fasaadahaa hadduu keeni lahaa laqatacahaa anas waa goyn lahaa wasta'nafa salaadda u cusboonaysiin lahaa laakiin taas maxaa diidayan waxaa diidaya anas maba ogeynba meesha inuu qabri ku yaallan qof aan waxba ogeyn miyaa nahyiga uu saamaynayaa nahyiga ma saamaynaya midda labaad markii la ogeysiiyena muxuu sameeyey waab ka dheeraadeen wuu ka dheeraaday taasaa marka waxay diiday marka mas'alada icaadada salaadda ma la soo celinaa masjid qabrila lagu tukaday masamaya waa maxallu khilaaf akaru alculamaa waxay u badan yihiin sidan bukhaari ou qariray icaada la'aanta walam ya'murhu bilicaadatidaas istimbaadkaas bukhaari ou keenay ayaa badankoodu ay qabaaneen nahyigu sidiisa u jiraa laakiin salaadda ma fasaadayso waa sida imaam maalik ou qabo shaafici qabo ou qabo imaam axmedna riwaayo sidaa riwaayaadkiisa ka mida riwaayada laakiin mashhuurka ah imaam axmed xanaabiladuna ay qabaan ahlu daahirna ay ku tageen waxaa weeyaan meel qabri qofkii ku ag tukado salaaddii inuu ku celinaayo iyagusaasmaxaa yeele waxay leeyihiin nahyigu meesha lagu tukanaayo waa saamaynaya oo adiga salaadda cirka miyaa ku tukan lahayd waa maya meesha lagu tukanayo salaaday ka mid tahay maadaama ay salaada ka mid tahay nahyi hadduu yimaado waa nahyigaasi fii daati salaa buu usoo noqona mar hadduu salaadda daatadeeda usoo noqodana yufsidu mas'ale usuul ayayna daba joogtaayo waxay tahay annahyu yaqtadi alfasaad marka la leeyahay jiha munfaka ah ama jiha hayru munfaka in loo kala qaado ee waxay isku khilaafayaan markaasi nahyigaani ma ka baxsan yahay shaygan daatadiisa cibaadadan mase kama baxsana yaa ninba si u arkaya maalan imaam axmed oo kale wuxuu u arkaa salaadda iyo inaynan kala bixi karin meesha lagu tukanayo oo dahaarada marka la joogo haa shaaficiyadu waxay leeyihin dahaarada iyo marka la joogo waa sax meesha lagu tukanayo hadday najaas tahay salaad ma ansaxaysa leanna dahaaradu waa shardi bay leeyihin salaaddii jirhkii iyo meeshii lagu tukanayo iyo waxa dhan inay wada daahir noqdaan ayb laakiin makaanku hadduu najaasba dahaaraba haddii uu laga helo laga helo ama ha ahaado yacnii markaasi haddii mar dahaara laga helo wuxuu doona ha noqda ama meel qabriga ha noqoto ama meel booli a ha noqoto ninkaas xaaraan ha ku jiro ama nahyi ha ku dhaco laakiin salaadiisa waa iska ansaxaysa mar labaad haddana culimmadu waxay isku khilaafeen maxaa waaye sababka loo diiday qubuur in lagu ag tukado fuqahada qaar badan waxay u cilayeen najaasnimada najaaska xaggay ka imaanaya waxay leeyihin qubuurtu waxaa dhici karta marka inay ciiddii ku milanto carunkii iyo dhiiggii iyo inay intay ciiddii ku milanto oo markaas yacnii ay malaxdii iyo dhiiggii iyo waxaas ciiddu ay yeelato oo saa intay ku najaasoodo qofkii marka ay salaadiisii saamayso marka qubuur qadiimo iyo waxay u kala saarayaan iyo qubuur xadiida iyo cilladaas marka waxaa weeyaan waa cilla macquula ama cilla waxaan u jeedaa cilla caqliya ama cilla mustanbada sidii aqbal la yidhaha waa cillo ay culummada ijtihaadkooda ku keeneen culummada sidaa qabta laakiin cillada mansuusada maxay tahayna ama haddayna xataa mansuuso ahayn cillada yacnii dalaaladeedu ay muuqato waxaa weeyaan sababka loo reebay waxaa laga cabsanayaa in la caabudo dariica ila shirki taasaana daahir ah ibnu xajarna wuu sheegi doonaa kitaabu tafsiir iyo meelahaas macana imaamu nawowina waa caddeeyey sharxa muslim oo waxaa weeyaan wuxuu yidhaah wuxuu yidhi imaam ibnu xajar mabda'u cibaadati alawthaan wuxuu ahaa saalixiinta qubuurtooda oo lagu fidnoobay ama dadka saalixiinta xaggoodu ka ahaa cilladan marka inaysan sax ahayn waxaa ku tusaya ambiyadii baa la diiday in qubuurtoodii lagu ag tukado ambiyada ilaahay miyaa marka iyagu maa isbedelaan isma bedelaan in allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaad alambiyaa ambiyada ilaahay marka dhacaan iyo dhiig iyo wasakh iyo malax iyo ma yeeshaan ay meydkooda isma bedelo ayagii sidaas ahay baa la yidhi masaajid yaan laga dhiganin meesha ay qubuurahoodu ay ku yaallaan ayb marka ma ahan cilladu najaas ma ahane ee waxaa weeyaan dariica ila shirki inay tahay laga baqa suuratu nuuxna waa tafsiirradana waa ta lagu sheego wqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa ilaa aakhirihi ibnu jariir wuxuu wariyey laata inuu ahaa jiray nin dadka ixsaan sameeyo dadkiibaa marka marku dhintay qabrigiisii bay dul ictikaafeen ilaa markii dambe wax la caabuday ou noqday taasaa marka sax dadka aan shareecada maqaasideeda ama yanii usuusheeda fahminna qabri lama dhiso masaajid lama soo geliya marka la yidhaha waxaa laga istinoonaa kuwa ambiyada ay ku leeyihiin ambiyadii baaba nahyigu uu ku soo aroorayba qubuurahoodii soo maahan ayb la yaab soo maaha ambiyada ilaahayba kuwa soo lacana allaahu alyahuuda waannasaara itakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid soo tan laga cararaa waaba middaas midda in lagu fidnooba laga baqaa taas qال xdثna mحمد بن المثنى qال xdثna يحyى عن هiشhاm qال أخبرنيi أbي وهو cروة بن الزبير عن cائشhaةa أنa أma xabيiبةa وأma سلمةa ذakrataa waxay sheegeen kنيiسaةn kنيisad ra'aynahaa ay arkeen biالxabشhaةi ay ku arkeen فيiha تasaawiiru masawiro leh masawiro ay korkeedu ku yaalaan fadakarataa للنبiي salى الlaه عليه لي وsلم nebigay u sheegeen faqاala waxau yidhi إna أuلaa'ika kuwaadaas إida kaana فيiهim الرaجuل الصاaلح qofka wanaagsani hadduu dhexdooda ahaado fa maata ou dhinto banow calaa qabrihi qabrigiisa waxay ka kordhisaan masjidan masjid wa sawaruu fiihi dhexdiisana waxay ku musawiraan tilka suwar sawiradaas fa ulaa'ika kuwaadaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan weeyaan cindallahi ilaahi agtiisa yowma alqiyaama dadka ilaahay agtiisa yaa ugu shar badan qiyaamaha dadka masaajidda qubuurta soo geliya waxaa laga yaabaa iyaguna inay dad kale inay shar badan yihiin u yaqaanaan laakiin xaqiiqda waxaa weeye sharcigu wuxuu ciddii uu shar ku sheegay unbaa shar leh ayb meeshaa marka idaa maata idaa kaana fiihim rajulu saalix ayaa la yidhi dadkay soo arkeen nasaaray ahaayeen nasaarada iyagu nebi ma laha dabcan oo hadda dhintay oo qabri leh ma qabaan iyaga nebiyullaahi ciisana ma dhimaninba ayb marka laakiin iyagu dadkooda saalixiintay samayay ku samay jireen ayb qaala xadaa markaa nebigana waa naga celiyey xadiidka dambaa sheegi doono yuxadiru maa sanacuu xadiid gadaalka imaan doono nebigu wuxuu ka digayaa dadkaa waxay sameeyeen ayuu ka baqayey qubuuraha inay qofka fidno ku noqon karaanna waxaa ku tusaaya xadiidkii nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigeega sanam la caabudo ha ka dhigin haddii marka qubuuraha aan la caabudayninba oo dad caabudayaba aanay jiraynin oo iyadu aysan fidno ku noqonaynin dadka nebigu kama ducaysteenba shay mustaxiila ile nebiga kama alla baryaaya markaa nebigu wuxuu ka cabsaday qabrigiisa inay dad caabudaan sidaas sidaas si aynan u dhicin ayuu ilaahay baryey marka inaan la caabudin ilaahayna waa u aqbalay oo waxa aad arkaysaanoo dad qubuur caabudayaan ka nebiga sala allahu calayh ali wasalam male قال xdثna مسدد qال xdثna cبدالوارث هو بن سعيد التنوuري عن أبي التyاح عن أنس qال qadima النبي sلى الله عليه لي وsلم المdينة نبga mdينة ayuu soo galay fanزلa أعلى المdينةi mdينة korkeeda ayuu degay fيi xayin xaafad yuqaalu lahum ama fيi xayin qolo yuqaalu lahum la yidhaha banuu camr bni cawf waa meesha masjidu quba uu ku yaalo qoladii deganayd faaqaama النabiyu salى الlahu عalayه ali wasalam nebiga waa kacay faaqaama الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebigu wuxuu deganaaday fiihim iyaga dhexdooda ayuu degey arbaca caشharaةa leylatan afariyo toban habeen uma arsala ilaa bani najaar ayuu u cidiray fajaa-uu way yimaadeen mutaqallidi suyuufi iyagoo seefo garwaaxaydsan kaannii anduru waxaad u moodaa inaan fiirinayo ila nebiyi sala allahu calayh ali wasalama calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa xaal uu yahay wa abuu bakrin abuubakarna ridfhu fangalkiisa uu yahay marka mansilada abuubakar inay weyn tahay iyo dareemaysaa wamala-u bani najaar qoladii reer bani najaarna xowlahu agaarihiisa ay socdaan xataa alqaa ilaa uu hiday bifinaa'i abi ayuub xataa alqaa raaxilatahu gaadiidkiisa ilaa uu fariisiyey uu ku riday bifinaa'i abi ayuub abu ayuub daaraddiisa bannaankiisa wa kaana yuxibu waxuu jeclaa an yusalliya inuu ku tukado xaysu meel adrakathu salaatu salaadda ay ku haleesho wayusallii wuxuu ahaa inuu ku tukanayo fii maraabid alghanami ariga xeradiisa wa annahu amara wuxuu amray bibinaa'i ilmasjidi masjidka dhisidiisa fa arsala ilaa mala'in jamaaco ayuu u cidiray min bani najaar ah faqaala waxa uu yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow haaminuunii igula gorgortama bixaa'idikum meeshiinnan yacnii deyrkiinnan igula gorgortama ayb meel beer timira iyo ay ku yaallaanoo wareegsan bay ahayd qubuurna ay ku yaalleen suu sheegi doono markaa nebigu wuxuu yidhi taaminuunii igula gorgortama bixaa'idikum haadaa kan qaaluu waxay yidhahdeen laa maya wallaahi baan ku dhaarannay laa natlubu amanahu qiimihiisa dalbi mayno ilaa ilallahi ilaah xaggiisa unbaan ka raadsanaynaa wiilal marka agoommana oo yaryar ayaa lahaa marka waxaa dhici karta marka markaas inay waaweynaayeen agoommanna loogu tilmaamay biictibaari maa kaana waxay ahaayeen dhowl ayb iyagii marka waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku marka inuu dadka waxa uu rabo inuu diinta ugu khidmeeyo inuu isaga jeebkiisa ka bixiyo ayb oo wax un dad laga qaadaayo ama dad kor saaran inaynan noqonin masaajidkii markuu dhisaayay nebigu wuxuu yidhi igala gorgortama waa idinka iibsanayaa dhulkan faqaala anasun anas waxa uu yidhi fakaana fiihi dhexdiisa waxa ah maa aquulu lakum waxaan idiin sheegi doono qubuuru lmushrikiin mushrikiinta qubuurtooda maxalushaadka meeshan wa fiihi kharibun dhul bannaan dhul markaa yacnii kala koreeyo sinnayn ayaa ku yaallay oo jiq ah wa fiihi nakhlun timir ayaa ku taalla geedtimireed geedtimireedyo fa amara nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray biqubuuri lmushrikiina mushrikiintii qubuurtoodii fanubishad waa la faagay ilaa cahdina kuma jirin dimana ma aynan lahayn mushrikiinta haddana uma bilkharibi dhulkii kala sarreeyey ayuu amray fasuwiyad waa la simay wa binaqli geedtimiraadyadii faqudica waa la gooyey waxaa laga qaadanaya marka mararka qaar geedaha in la gooyi karo manfaco kale darteed masaajidkii baa meeshan hadda laga rabay geedaha marka la jaray fasafuu nala fasafuu waxay safeen annaqla geedtimiraedyadii qiblata almasjidi masjidka qibladiisa wa jacaluucidaadatayhi alxijaarata dhinacyadiisana waxay ka dhigeen marka dhagax ayb ayay yeeleen ayb qubuurtii marka waa la waa la faagay wixii kalena marka waa la simay dhulkii geetimireedyadiina waa la jaray wa jacaluu waxay gudagaleen yanquluuna sakra inay rarayaan dhagaxdii wahum iyaga oo yartajizuuna markaas yacnii gabay howleed ama hees howleed qaadayo wanebiyu sala allahu calayh waali wasalamna macahu nebiguna uu macoodaye huwa yaquulu uu dhahayo allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira allaahuma ya allahu allow laa khayra khayr ma ahaanin ilaa khayru laakhira aakhira khayrkeeda ma ahaan faqfir lilansaari waalmuhaajira ansaar iyo muhaajiriin ilaahu u dembi dhaaf sidaas ayuu marka dhahayey ayb marka xadiidku wuxuu tusayaa macnihii u tarjamtayoo qubuurahaas waa la faagay marka markii la faagay la bixiyeyna dib dambe qubuuro uma aynan noqonin marka meel qubuur in lagu dhex tukanaya ma aynan ahayn oo waxaa markaa qubuurihii markii laga saaray meesha khalaas marka waxay iska noqotay meel lagu tukado oo aan qabri ku oolin mas'alay marka culammada meeshan ka baxtiyaan fiqi ah masaladaas waxay tahay kan waa garannay oo waxay ahaayeen gaalo iyagu markaa aan caad iyo dimo midna lahayn qof muxtarama haddii uu ku jiro dhulka ka warran marka maalan nin baa gurigiisiiba lagu duugay gurigiisii ayaa lagu duugay ayb dadkii marka dhaxlay gurigii ayaa waxay dooneen inay gadaan gurigaas gurigaa marka see loo iibinaa marka qabrigaase yaa maxaa lagu samaynaa ayb yaase yeelanaya masale marka culammadu ka hadlaan waaye ibnu rajab waa ka hadlay fataawa aladraci faqiiha a'immada shaaficiyada waaweyn ka mid ahaa shuraaxda minhaajka sharaxdayna ka mida isaga fataawadiisana mas'aladan waa ku soo qaatay waana masale yacni markaas si u yar dhib badanoo waxa ay tahay qofkan qabriga meesha lagu aasay isagaa waxay u noqotay markaasi mowdin milkiyadeedana markii horena isagaa iska lahaa kadib unbay dadkan usoo wareegtay ayb iyagii marka waxay noqonaysaa qabrigan keliya qofkii inta laga reebo inta kale laga iibiyo miyay noqonaysaa mase in laga qayb ma laga iibin karaa qayb iyadoo qaybta kalena marka qaybta qabrigana aan laga iibinaynin waxaa la yidhaha tafriiqu safqa waxa ku jiraa ku jiray dhaheen culammadu tafriiqu safqana waxaa weeyaan shay adiga aa leedahay iyo waxaada lahaynoo isku gaday amase shay xaaraan ah in la iibiyo iyo mid xalaalaad hal badeec hal gorgoro ayaa qof uga gaday waa la kala geynaa markaas ayb qowlal badan baa ku jira qowlka xoogga badanna waxay tahay in la yidhaahdo intii xalaasha ahaydna waa ku ansaxaa beeca intii kalena ku ansixi maayo waa la qiimaynayaa iyadoo yacnii lagu qiimaynayo qaybihii kale kadibna markaas yaa qofkii loo celinayaa intii kaleo isaguna sidaa ku haysanaya uu ku qaadanaya ayb qowlkii marka ibnu rajabna saasuu leeyahay tafriiqu safqa wixii ku jiraa ku jira halkan marka wax dhib badan waa dadku marka waxaa wanaagsan in sidoodaba lagu aaso qubuuraha iyo meelaha dadku ay isku duugaan oo meelaha dhow la iibsan doono iyo dadka aan lagu dhex duugin hadhowna markasaan looguba wareegin بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم